subaxii hore ee saaka waxaa meel u dhow degmada ceelaayo oo ka tirsan gobolka hiilaan ee puntland oo qiyaastii soddon kilomitir dhinaca galbeed ee ka xiga magaalada boosaaso ka dhacay qarax miino oo dhulka lagu aasay islamarkaana lala eegtay gaari ay saarnaayeen dad rayda qaraxan ayaa sababay dhimashada laba ka tirsanaa dadkii dahabka ka qota deegaanka milxo iyadoo u dhaawac culusii soo gaadhay qofkii saddexaad oo ka tirsana dadka dahabka halkaasi ka qotaa waryahayaga faadumo yaasiin jaamaac ayaa dhacdadan ka waraysatay mid ka mida dadka deegaanka oo sababo ammaan darteed u codsaday inaan magaciisa la sheegin saaka waxa dhacay qarax baa ka dhacay meel la yidhaahdo caldalcadda dhul manaale ee degmada ceelaayo u jirta laba kilomitir qaraxyadaas waxay la kaceen gaari laygu yidhi waa barabuki saddex nin baa saaraa nimankaasaan aqoon u lahaa anigu gaariga saaran nimanka magacyadooda dhinkaa waxaa la yidhahda nin waxaa la yidhahdaa bashiir cali xiirey ninna waxaa la yidhaahdaa dabacata cali kama kama ninna waxaa la yidhaahdaa inin layloon nimankaasoo niman shacaba baan ku ogaa oo magaa dhulkooda ka shaqaysta oo dhulka jooga oo shaqaale dahabyada iyo maqayb matoora leedahay qaybna saacada ku shaqaystaan oo saacada leeyihiin sidaasaan ayaa ku ogaa anigu milxo beri igu dambeysay waa gartay waxaan ugu maqaala qaraxaasi inuu geystay dhimasho iyo dhaawac dhaawicii xaggee la geeyey dhimashada imise qof ayaa dhintay qof laba nin baa dhintay ninna waa dhaawac baa laygu yidhi laakiin inuu dhintay iyo in kale hadda ma hubo ciidamaha meesha yimi oo nimankaas boosaasaa loo qaaday ninkii kale inuu dhintay iyo in kale waxbaa iigu jaban haddii aa sawir ka bixiso gaariga sida qaraxu u saameeyey iyo dadka gaarigi meesh waa basbeelay gaarigii waa waa burburay gaarigii liifafa meesha yaal meeluu maray lama arag raggiina laba ninna waa kuwaa ku dhintay ninna waa dhaawac culus arrintaa unbaa aniga lay sheegay dadkii goobjoogayaasha ahaa magaalada boosaaso imise kilomitir ayay u jirtaa meesha wax ka dhaceen ilaa sideed iyo soddon kilomitir bay u jirtaa dhinacee kaga beegan tahay xagga galbeedkaa bay kaga beegan tahay ilaa sideed iyo soddon kilomitir ba bay u jirtaa marka raggaani waxa ay ka shaqayn jireen deegaanka milxo ee dahabka laga qoto nimankaasi waxaan ku ogaa milxay joogi jireen laba nin laba nin oo shacaba bay ahaayeen ninka kalena mar hore askar buu soo maray laakiin dee shacabku kamid ahaa ninka haddaan sharax ka bixiyo ninka la yidhahdo ina calxiray dhalinyaro is urursatay oo miciga isku urursatay ayuu horjooga u ahaan jiray ninkaasu al-shabaab bay dhowr jeer isku dhaceen dhowr jeer hadday isku dhaceen markii dambe way iska kala tageen deegaanka milxo dad kamid a dadka deegaanka ayaa dhowr mar qeyb toogasho lagu dilay qaar qaraxyaa lagu dilay waa imise qof dadkaasi dadkaa dad badan baa la laayay dhowr jeer mar saddexna qof baa mehereed lagu weeraray saddex baa lagu dilay dhowr jeero hore maxbadaha ka dhacay mar toddoba nin baa lagu dhaawacay qayb baa turkiga loo dhigay qayb baa xamar loo dhigay ninkaa maanta dhintay baa meherada fadhiyay baa laygu yidhi waxaasoo dhan baa ka dhacay meeshu waa meel hawl badan mashaakil baa ka dhaca waana meel dad dadku isku yimaadeen waana meel aan amni lahayn amnigeeduna sugnayn mar baan maqlay ciidamaha joogay habeene oo tegey mar ayaa berigaas ciidamo meel ciidamo tegi karaan iyo meelay uhoyaan karaan soona maaha waa meel calah waa meel muusa hadee saasaa ka ogahayo hadda shaqadii waa socotaa soo maaha dadka dahabka waa qodayaan inkastoo dhacdooyinkaas dilalkaa ka dhaceen waa la shaqeeyaa nin walba in hawl la ekaatee waa la shaqeeyaa dadka cagafya ku shaqeeya wiishash baa lagu shaqeeyaa warshadaha shaqeeya ciid baa lagu shaqeeyaa haddee badmayay shaqooyinkii waa socotaa laakiin way iska yaryar yihiin oo dee haddeer abnixumaaba timiyo waa laiska waa iska yaryihiin wagaag dhegeystayaal waxuu ahaa mid ka mid a dadka deegaan u dhowo degmada ceelaayo oo umusaaka ka dhacay qarax oo isagoo sababa amni daraaddeeda magaciisa u qariyay uu warramayay waryahayaga faadumo yaasiin jaamac